bsmi اllah alxamdu lilah hanaaء lilah uma الsalaaةu waلsalaamu عlىa rasuuli اllahi slى اllah عlyh wslm allahuma akrijna min ظulumaati اlwahmi wakrimna binuuri اlfahmi wاftax عlayna bmacrifati اlcilmi wxasan akhlaaqna bاlxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur عlayna min khaza'ini raxmatika ya arxama الraaximiin insha allah halkan waxaan ka bilaabanaynaa kitaabka la yiraahdo alrisaalatu aljaamica waatadkiratu annaafica magacaas ayuu leeyahay waa risaalo aada iyo aada muhiim u ah oo cibaaro macaan fawaa'id badanna xambaarsan sheikha qoreyna weliba u duceeyey saynu arki doonno qofka akhrisanaya in ilaahay cilmiga u furo waxaa iska leh alimaam alcalaama axmed bin zayd bin calawi alxibshi raximahu llahu tacaala xilli hore u ahaa sharaxna waa jiraayoo qofkii shuruuxdu dhowr sharax bay leedahay addalaalatu annaafica sharax la yidhaahdaa ka mid ah addalaalatu annaafica oo iyadana waxaa iska leh sheekh saalix bin mitraan ayaa iska leh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيها علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وبعد فهذه مسائل مختصرة من بعض كتب حجة الإسلام الغزالي غالباً من عرفها وعمل بها نرجو له من الله أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا وبالله التوفيق رسالة هي كتاب كان الرسالة الجامعة اللي يراهده علماء آد بوا أمانين كتابك إيه شرحي سبه aada baa loo ammaanay kitaabkaas qofka bilaabanaya cilmigan cilmulfiqiga la yiraahdo calaa madhab alimaam الshaafici fiqiga oo madhabka imaamu shaafici ah kitaabkaas risaaladaas iyo sharaxeeduba aada bay mufiid ugu yihiin waxaa weeyaan wuxuu yidhi saalim bin cabdillaahi bin cumar fawajadtuhu sharxan mufiida naafica liaalib waa qofka waa qof sharaxa haysta sharax aada iyo aada u cajo badan weeye buu yidhi waxaana rajaynayaa buu yidhi inuu gaaro nasiib weyn inuu ka helo ducadii mu-alifka kitaabka risaalat ljaamica kitaabkaa qoray ducaduu duceeyey ee sheikha imaamkaa ee xabiib axmed bin zayn la dhihi jiray xaysu dacaa liman qara'ahaa wuxuu u duceeyey qofkii akhriya wa carafahaa fahmo garta wa camila bihaa ku camal fala wuxuu ugu duceeyey an yakuuna min ahlilcilmi inuu noqdo daahiran wa baadinan dadka cilmiga ehelka u ah xagga daahirka iyo xagga baadinka labadaba dadka saalixiinta ducadooduna shaki kama jiro in maaragtay markii ducadaas dadkaa saalixiinta laga aqbalo qofka wax ka fogaa ilaahay inuu ugu soo dhoweynayo wax ku adkaa in loogu sahlayo dad badan baa marka kitaabka ku intifaacay kitaabkaasi waa sidaa ayb waxyaalaha kitaabka ku jira waxaa ka mid ah waxay dhaheen risaaladan jaamicada ah waxaa qoray nin mualif mubaarag ah nin ka alifay nin wuxuu ahaa mubaarag ah la barakeeyey marka shiikhan shaarixa wuxuu leeyahy aniguna waa sii sharxay wixii maaragtay ishkaal ku jiro ama qarsoon inaan bayaaniyo risaalada iyada ah addalaala annaafica sharax la yidhaahdaa jira ama addalaalatu annaajicana waa la yidhaha annaajica ama annaafica labada magacba risaaladaas aan kitaab aada u kooban ah fawaa'id meelo laga soo ururiyey iyo furuuc oo fiqhiga ah iyo masaa'il zuhdi ah weliba tasawufka saafida ah ee saxda ah ayaa lagu soo ururiyey haddii la sharaxi lahaa waxaa la yidhi mujaladaad waaweyn bay noqon lahay ayb markii sheikhu yidhi baa la yidhi man carafahaa wa camila bihaa narjuu lahu min allahi alle waxaan uga rajaynaynaa qofkaas inuu noqdo dadka ahlu cilmiga ah sidii bay noqotay waxaa habboonaan lahayd bay leeyihiin kitaabka iyo sharxiisaba waa kitaab afaacaya horta naaficun lidaalibi walmudaris qofka daalibkaa ee ardayga ah cilmiga baranaya iyo qofka mudariska ah ee dadka u daraaseynaya labaduba waa anfacaya kitaabkan laa yastaqni canhu kama kaaftoomi karo kullu mustarshidin mid hanuun dalbaya iyo wa murshidin waaye mid u hanuuninaya labadaba waxaa fiicnaan lahayd marka madaarista in lagu daraaseeyo sida matniga loogu daraaseeya macaa sharaxaana matniga madaarista lagu daraaseeya macaa sharaxana in lagu daro lagula daraaseeyo ayaa fiican buu leeyahy waaye kitaabkani waa faafay adduunka muqarar baa laga dhigay waa lagu daraaseeyaa meelaa badan baa lagu daraaseeyaa fa huwa kitaabun jaamicun naaficun waa kitaab wax jamcinaya oo naafica mufiid ah oo cilmu towxiid iyo fiqhi iyo suluuk intaba ay ku jiraan wakam nafaca allahu biimisaa ilaahay ummad ku anfaca nasalullaaha an yudiima nafca bihi wa bisharxi isaga iyo sharxiisaba nafcooda allaha daa'imiye buu yidhi waaye waa kitaabka noocaas wey waa min ajmal اlkutub baa la yidhi annaafica kutubta wax anfacaysa kuwa ugu quruxsan ee u faa'iideynaysa liman qara'ahu wa darasahu waaye wa fahimahu wa afhamahu qofkii akhriyoo daraasaynayo oo isagu fahmo dadka wa afhamahu hayrahu hayrkiisna fahansiinaya kitaabka noocaasa weeyaan waxay leeyihiin risaaladan waa kitaabun waasiculbaraka intaa hadal aan sheegayna midba sheikh baa yidhi isku sheikh maaha maadaamaan soo kookoobayno ragga kitaabka taqdiimka iyo taqriirka u sameeyey wey bilowga hore waa kitaab barakadiisu waasac tahay culimmadu u qasdeen iyo sulaxadu inay u daraaseeyaan oo u bilaabaan lilmubtadi'iina dadka cilmiga bilaabanaya ayib wa mi huwa mimaa yuusii bihi lakyaasu dadka dhugmada iyo caqligale waxay u dardaarmeen iyo walkhawaasu oo min arbaabi alculuum walmacaarif culuumta iyo macaarifta dadka leh ayay u dardaarmeen dadka in ay loo akriyo e akhristaan waa kitaabka noocaasa weeyaan marka waxuuba leeyahay sheikha shaarixaye kitaabkan maadaama kitaab yar uu yahay iyo sharxiisuba qofka wuxuu gaarsiinayaa kutubta ka dambeeya ee kaloo mukhtasaraadka iyo kutubta dhexe iyo kutubta waaweyn markaa kan akhrisatid waxaa gaaraysaa uu ku leeyahay ka safiinati walmukhtasari safiinihii iyo mukhtasarkii iyaaba sii gaaraysaa oo hadda innaga waa inoo soo hormareenba waa weeye iyago halkaanayba ka bilaabaanba kanaa laga bilaabaa waay markaasaa kuwaa loogu xijiyaa mu-alifka kitaabka qoray matniga wuxuu ugu duceeyey liman yaqra-uhaa qofka kitaabkan akhrisanaya an yakuuna min alculamaa ilaahay inuu ka dhigo dadka culimada ah wallaahu lmas-uulu ilaahay baa kan la weydiisanaya an yanfaca biha kitaabka sharaxa inuu ku anfaco ummadda kamaa nafaca biasliha asalkii matniga ahaa oo arisaala aljaamica ah soo ilaahay ugu anfacay inahu calaa dalika qadiirun wabiاlijaabati jadiirun wasala allahu calaa sayidina muxamadi waaalihi wasaxbihi wasalam kitaabka sheikha qoray tarjamadiis kun lixdan iyo sagaalkii ayaa la dhalay bilowgeed ayb meelo badan buu maray oo cilmiga u aaday tariim iyo say-uun iyo ay ka mid tahay magaalooyin kale uu sheeg sheegayo culimo badan buu cilmi badan ka bartay wuxuu la saaxiibay sheikhi weynaayo cabdullah bin calawi alxadaad arbaciina sana arbaciina caaman afartan sano isagoo ku akrinaya kutub tiro badan dhowr iyo toddobaatan kitaab oo culuum kala gedisanah wuxuu leeyahay sheikhaani kutub badan iyo khudbooyin iyo dardaaramo iyo qoraallo kulligood naafac ay tahay mufiid ay tahay dhowr iyo toban masaajidna waa dhis fii xaduuramowt maalin jumcaha casarkeed baa la oofsaday sagaal iyo toban shacbaan kun boqol afartan iyo shan xaduuramowt dufina bilxawda raximah اllah wakaas wanafacnaa bihi wabiculuumihi fi daarayni aamiin bismi اllaahi الraxmaani الraxiim kitaabku waa kitaab sahlan waxaan rabnaa in la soo xafido matnigiisa matnigiisa in lasoo xafido weliba ragga dhallinyaradoo dhan bismi illaahi ilaahay magaciisa alih arraxmaani mucamim raxmaanka ahaa naxariista ku camimayey khalaa'iqda oo dhan alih arraxiimi mukhasisu raxiimka ahaa ee naxariista ku khaas yeelayey kuwa mu'miniinta maalinka qiyaamada allaha magaciisaan ku bilaabaynaa shiikhna waxay uga dhignayd allaha magaciisaan u alifu ku alifaya isaga halkaa kuu soo qoray nin kasta oo mu-alif ah kitaabkiisa wuxuu ku bilaabayaa bisinka isagoo ku dayanaya kitaabka qur-aanka uu bisinka bilowda bismi illaah ilaahay magaciisa allah waa calamun cala adaat alwaajib اlwujuud daatada ilaahay oo joogitaankeedu waajibka iyo jidhah oo tilmaamaha wanaagsan oo dhan allaha leh xumaan oo dhanna ka hufan allahaas weeye allah arraxmaan markaad timaadid waxaa la yidhahdaa almuncim bijalaa'il اnicam allaha nicmeeya nicmooyinka waaweyn weeye naxariista caamkaa marka lagu leeyahy nicmooyinka waaweyn buu ilaahay nicmaynaya oo as nicmadu qaarna waa farac qaarna waa asal asalka asalka maxaa ka mid ah waa masaa'il muhiima u fiirso kal islaami islaamnimadii waa asalkii waa nicmo weyn wasamci walbasari wagayriha wax maqalka iyo wax arkidda waa nicmooyinka waaweyn oo markaa allaha raxmaan ah baa bixiya allaha raxmaankaa wey alliha araxiim tilmaan kaloo ilaahay leey wey raxiim allaha raxmadda ku gaar yeela wey almuncim bidaqaa'iq اnicam nicmooyinka kuweeda furuucda ah tii hore waxay ahayd nicmooyinka usuusha ah tanna nicmooyinka furuucda ah allaha bixiya allaha magaciisa furuuc maxaa ah ka quwati samci maqalka awooddiis awal maqalka laftiisu waa nicmada asalkaa wey maqalkaadu inuu xoog leeyahay oo aan dhaguhaadu cuslaynna waa nicmo faraca maqalkii weynaayo lagu siiyey faraciisi wey inuu xoog kuu leeyahay iyo waquwa xiddat ilbasar araggaada indhaha araggooda inuu dheeryahay wax kastaa arki karaysa waa nicmo macnaha daqaa'iq nicmooyinka yaryar weeyo macnaha furuucda ah taa horena waa usuul labadaba allaha ilaahay baa bixiya bismi illaahi raxmaan raxiim bisinkaas axkaam baa ku duray dhowaa shan axkaam khamsa la yidhaahdo mar waajib buu noqonayaa bisinku waa markee salaada marka la tukanayo faatixada in lagu akriyo imaamu shaafici iyo inta waafaqsan ama isagu ku raacayba waxaa weeyaan waa waajib bisinka in la akriyo mar bisinku waa sunni cinda kulli amrin dii baalin arrin kastoo muhiim ah in bisinka lagu bilaabo ka taaliifi kutubi naafica mawjadan kutubta naafaca marka la qorayo sida kitaabkan oo kale bisin in lagu bilaabo waa sunni marka wax la cunayo bisin in lagu bilaabo marka wax la cabayo bisin in lagu bilaabo marka dharka la gashanayo bisin in lagu bilaabo waa sunni soo laba maaha mar waa iska mubaax bay dheheen mubaaxa waa goorma arrimaha mubaaxaadka ah oo aan hadda sharaf dheeraada lahayn bee bisin waa la imaan kadhaa waa mubaaxa kuu bannaanta ka naqli mataacin min makaanin ilaa makaanin aakhara alaab baa meel ka raraysaa meel kale u raraysaa shaygaana qaadaysaa xaggaa dhigaysaa bismi illaahi raxmaan raxiim in qofku yidhaahdo oo xagga geeyo in qofku yidhaahdo oo xagga geeyo ayib taasaa ka mid a mar baa bisinku wuxuu noqonayaa karaahiyo in lala yimaado makruuh cinda almakruuh wey lidaati shay daatadiisa karaahiye u ah agtiisa in lala yimaado lama rabo ka nadfi shaybi qof baa ciradii iska tifaya inuu bisinka qabto markaas timahaas markuu iska tifayo inuu u qabto lama rabo karaahiyay noqonaysaa ayib mar baa muxaram xaaraam noqonaysa waa goorma cinda ficli lmacsiyati dembi mar la samaynayo qof dembi samaynaya inuu bisin qabto waa ka xaaraan bisinka ilaahay buu ku bilaabaya qof baa waxadaya mid baa zina samaynaya mid baa wax dilaya xaaraam weeye waxaasoo dhan bisin inuu bisinka ilaahay xurmada le inuu la yimaado sharafta le ma aha shantaa weeyaan bismi illaahi araxmaani araxiim markay marka sunnaha tahay in lagu bilowdo bisinka shuruud bay leedahay arrinku arrin muhiima waa inuu yahay oo xaaraan daatadiisa waa inuusan u ahayn karaahiyana daatadiisa waa inuusan u ahayn arrin liitoo hooseeyana waa inuusan ahayn lamber labo dikri maxdiya waa inuusan ahayn waxa bisinka loo qabanayo dikri maxdiya waa inuusan ahayn dikri maxdi ah xus ilaahayo barax beela hadduu yahay loo qaban mayo bis waxaa rabtaa inaad subxaan allahi daldeshid laa ilaaha ila allahu inaad daldeshid dee bisin u qaban mayse bismi illahi raxmaan raxiim ta dhehde laa ilaaha illa allahu bilaahi mayse iyadii baaba dikri ilaahayo barax tiran ah baraxla waaye sharcigu waa inuusan u samayn shay kaloo lagu bilowdo shaygaas aa bisinka u qabanays ay sunnaha tahay in bisin loo qabto shay kale oo lagu bilaabo sharcigu waa inuusan u jidayn haddii shay kale sharcigu u jideeyey shaygaasaa lagu bilaabaya oo maxaa ka mid ah khudbada jumcada maxaa loo jideeyey in lagu bilaabo xamdiga alxamdu lilaah aadaanka wakaa aadinkii baa lagu bilaabaya shay sharcigu shaygii u jideeyaa lagu bilaabaya alxamdu lilaah soo ur soo dhaadhac marka alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaaday allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda aha maalik rabbi macnaha rabbi alcaalamiin maaliki lcaalamiin caalamiinta iska laha caalamiin laamka kordhig waa maasi wallah wax allaale wixii ilaahay ka soo haray min alinsi waاljinni wاlmalaa'ikati wagayrihim wax allaale waxay doonaan oo kale rabbi wixii ka soo haray rabbi baa iska leh alxamdu lilah allihii rabbi اlcaalamiin xamdan baan alla ku xamdinayaa mahad allah iska alxamdu lilaahi xamdan xamdi baa ilaahay leeyahay xamdigaasoo yuwaafii oofinaya nicamahu nicmadiis yuwaafii u dhigma nicamahu ilaahay nicamtiis yuwaafii imaamu nawowi adkaarka wuxuu ku yidhi yuwaafii nicamahu yulaaqiiha xamdigaasoo nicmada la kulmayo markaasay nicmadii xasilaysaa yuwaafii bimacnaa yaquumu u qumaya wey nicmada xaqeeda yusaawiiha la simanoo u dhigmo wey xamdigaasa ilaahay leeya oo wayukaafiu u beegtoomaya masiidahu ilaahay masiidkiisa iyo ziyaadintiisa yukaafiu bimacnaa yuqaabilu qaabilaya xamdigaasoo qaabilayo yusaawi laka la mid ah yaa la eegoo la sinmaya masiidahu ilaahay masiidkiisa waxaa ilaahay kuu siyaadinayo wasala allahu allahw naxariisiyaadiyo calaa sayidinaa sayidkanagi dushiisa sala allah waa naxariis khaasa oo nebiga jaanibkiisa u cunanta calayhi الsalaaةu wasalaam salligu markuu min allahi ka- ka ahaado waa raxmad min almalaa'ikati markuu ka ahaado waa istikfaar min alaadamiyiina binu aadam markuu salligu ka yimaado waa tadarucun wa ducaau waa isbihinbihin iyo duco wasala allahu allah u naxariisiyaadiyo calaa sayidina sayidkeeni sayidya yaa la yidhahdaa man jamaca axadda arbaci khisaalin afar arrimood mid ka mida qofkii laga helo sayid kow man saada fii qowmi qoomkiisa qofkii madax u noqdo o waa la marlabana man kahura sawaadu ay jeyshu qofka ciidankiisu badan yahay cidda raacday atbaacdiisu macnaha baa tiradii ka badatay sayid waa la dhihi karaa man tafzacu ilayhi nnaasu cinda shadaa'id dhibaatooyin markay dar daran yimaadaan kay dadku usoo argagaxaan oo u yimaadaan oo noo shafeec rasuulka ilaahayow oo u shafeecay waxaa kaloo sayid la yihahda alxaliim kan dulqaadka badan aladii laa yastafizhu lqadab caradu aysan yaa ka tambadinayn oo didsanayn caradu afar sifo soo maaha hal mida qofkii laga helo sayid waa la dhihi karaa laakiin afartuba nebiga waa laga hela calayhi salaatu wasalaam wqad اجtamacat hadihi الصifaatu fi nabiyina muxamadi salى اllahu عalayh wasalam afarta صifaba nebiga waa laga helo wasala اllahu allah u naxariisiya calaa sayidina muxamadi ee la mahad badaysiiyey muxamed waa ismu mafcuul xamada buu ka imaanaya fahuwa muxamadu waa kii la mahad badnaysiiyey xagga sarfiga weeyaan waxaa la yihahdaa muxamed liman kahurat khisaaluhu اlxamiida tilmaamihiisa la mahadiyey kay tirada ka bateen markii dambe laakiin calam iyo magacaana looga dhigay nebigeenna muxamed hadda waa magac waa nebigeenna magaciisa calayh salatu wasalaam allah u naxariisiyaadiya calaa sayidina muxamedin iyo wa calaa aalihi aalkiisa iyo wa saaxbihi saxaabadiisa wasallama allah u nabadgelye siyaadiyo u fiirso wasallama maxay tahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aalkiisu waxaa weeyaan su-aasha haddii hadhow la isweydiiye ayaan la garan waayen aalu nebiyi haddii lagu dhaho waa maxay aalku nebiga waa kuwee waxaad leedahay almu'minuuna waa kuwa mu'miniinta oo min bani haashim iyo bani lmudalib reer bani haashim iyo reer bani mudalib ah kuwii zakada laga xarimay baabu zakaad marka la marayo oo iimaanka leh wa saaxbihina ismu jamaca saxaabi baa saxbi lagu jamciyaa waa qofkii nebiga la kulmay calayhi salatu wasalaam oo rumeeyey oo iimaankii ku dhintay waa saxaabi wasallama allahu nabadgelye siyaadi nabadgelyadaas waxa weeye alamaan min jamiici alaafaat dhibaatoo dhan in laga badbaado marka nebiga abtiriskiisa calayhi salatu wasalaam waa halkan sharaxu ka qabanayaayo nebigu waa sayidunaa muxamed bin cabdillaahi bin cabdilmudalib bin haashim bin cabdimanaaf bin qusay bin xakiim bin murah bin kacab bin lu-ay bin khaalib bin fihrin bin malik bin nadr bin kinaanata bin khusaymata bin mudrika bin ilyaas bin mudar bin nizaar bin mucad bin cadnaan intaas weeye inta sida saxiixa loo hayay sanadkeeda laakiin dee ilaa nebi ibraahim baa nebigu gelayaayo waa jidhaa ha ahaatee abtirisku soo iskugu xigay intaana si sugan loo hayaa nebiguna waa khaatam ulambiyaai wa imaamu lmursaliin ambiyadoo dhan baa lagu khatimay mursaliintana imaamkoodii wey waay abtiriskaa nebiga waa lasoo xafidaa waa la bartaa nabiga abtiriskiisa calayhi salaatu wasalaam qaala rasuulu lahi sal ly sl nebigu wuxuu yidhi ma dalabulcilmi cilmiga dalabkiisu fariidatun waa fariido calaa kulli muslimin qof kastoo muslima rag iyo dumarba muslimkaasaa wada keenaya wa muslimatin in lagu sii daro riwaayadaas waa laga xoog badan yahay calaa kulli muslimin bes qof kasta oo muslima cilmiga dalabkiisa maxaa looga jeedaa marka dalabulcilm cilmiga qofka mukalafkaa ee qaangaara uusan ruqso u haysan inuu ka jaahil ahaado qof qaangaarah cilmiga uusan fasax u haysan inuu jaahil ka noqdo cilmigaa inuu dalbo waa faral waa cilmiga caqaa'idka waa- caqaa'idka waajibada ah cibaadaadka waajibada ah mucaamalaadka waajibada ah iyo manhiyaadka in laga tago horta manhiyaadka kaba taga iyaga arrimahan kalena inta waajibka cilmigeeda inaad barato waa laga maarmaan waqaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu kaloo yidhi man salaka qofkii qaada dariiqan dariiq dariiq qofkii qaado ilaa muslimka cilmiga dalbaya rag iyo dumarba waa keenaya xadiidka waxaa warinaya rag badan baa warinaya ibnu maajah baa ka mid ah qofkii dariiq qaada dariiq buu mara adugu dariiq baa hadda soo madhay soo ma Da- yaltamisu xaalu dalbayo fiihaa dariiqaasoo yaltamisu uu dalbayo fiihaa dhexdeeda cilman cilmi cilmi buu raadinayay markuu dariiqa soo marayey kitaabkii aada cilmigii aada khayr soo faa'iidayso waddo usoo qaada salaka allaahu ilaahay baa la qaada bihi isaga dariiqan dariiq baa ilaahay qaad siiyaa dariiqaasoo ilaljannati yuusilu ila aljanna jannada gaarsiiya dariiq baa ilaahay siinayaa salaka allaahu bihi ilaahay wuxuu la qaadaa u sahla ah dariiqan buu ilaahay qaad siiyaa ilaljanna cilmigiibuu ku camalfalayaa janna u helayaa bimacnaa wafaqahu llahu fi dunyaa ilaahay baa adduunka wuxuu waafajiyaa licamali ahliljanna dadku ahlujannaha camalkooda inuu la yimaado deedna jannadii buu saa ku gelayaa xadiidka waxaa warinaya jamaaca waxaa ka mid a imaamu tirmidi waa abi hureyra laga warinaya wa bacdu intaa ka bacdi bacdu waa kelimatu yu'taa bihaa kelimo loola yimaado lilintiqaali marka laga guuraya min usluubin ilaa usluubin aakhar hadalka nooc baan soo la soo yiri waa laga baxayaa noocan intaa waa halkaas wey ay ka dhiganta intaa halkaa ku dah amaa bacdu intaa ka bacdi arrin kalaa la bilaabaya wa bacdu intaa dabadeed intee salligii bisinkii iyo salligii iyo salaamtii iyo intaa dabadeed fa haadihi middaan soo socota oo fartu gaadhoo la ishaarayo masaa'ilu waa masaa'il masaa-ishaasoo mukhtasaratun laga soo ikhtisaariyoo laga soo koobay mukhtasar waxaa la yihahdaa maa qalla lafduhu waa de kelimad weyn weeye intaan yaroo wax kugu fasirayo maa qalla lafduhu waxa lafdigiisu yar yahay ereyadiisu wa kaura macnaahu macnihiisuna badan yahay alfaad yar yar aan badnayn laakiin macno ballaaran leh marka masaa-ishan waa masaa-iloo mukhtasaratun laga soo gaabiyey min bacdi kutubi xujat اlislaam isku wada qabo isku wada idaafe min bacdi kutubi xujat اlislaam sheikii la dhihi jiray xujat اlislaam alghazaali baa ka dambaysa ee ghazaali ahaa kutubtiisii qeyb ka mid ah baa laga soo jarta qaaliban inta badan inta badan masaa-ishan halkaasaa laga keena man carafahaa marka imaam اlghazaalina xujat lislaam baa lehi islaamka xujadiis waa naynaasa isagu lahaa heerkaasuu gaari abu xaamid baa la yihahdaa kunyadiis xujat lislaamna waa naynaastiis magaciisa waxaa la yihahdaa muxamed binu muxamed binu muxamed saddex muxamed oo isdhalay wey muxamed binu muxamed binu muxamed binu axmed alghazaali wuxuu dhashay afar boqol iyo kontonkii wuxuuna dhintay shan boqol iyo shantii khamsa sufur khamsa ma taqaan shan boqol iyo shantii ayuu dhintay kutubahan waaweyn oo fiqiga shaaficiga laga soo gaabiyey ee sheikh aliskale weeye ayib imaam alghazaali kutubtaas baa laga soo gooyey masaa-ishan laga soo ikhtisaarshay man carafahaa qofkii aqoonsada masaa-ishan oo wa camila bihaa ku camalfalay cilmi aan lagu camalfalayn dhibaatuu kordhinayaaye in lagu camalfalaa cilmiga loo baranaya ilaahay ridihiisa si loo helo kuna camal fala qofkii garta kuna camal fala narjuu lah narjuu waxaan u rajaynaynaa lahu isaga min allaahi alle xaggi waxaan uga rajaynaynaa an yakuuna inuu ahaado qofkaasi mankaasi min ahli اlcilmi dadka ahlucilmiga masaa-isha kitaabkan lagu qoray qofkii fahmaa oo kuna camal fala waxaan rajaynaynaa halkaan ahlucilmiga looga bilaabay min ahli اlcilm ahlucilmi inuu noqdo daahiran wa baadinan xagga daahirka oo shareecada axkaamteeda la fulinaya ah iyo xagga baatinka oo cilmiga quluubta la xidhiiro naftiisa kala dagaalamo waxyaalaha iyo tilmaamaha xunxun kuna isku sifeeya tilmaamaha wan wanaagsan kibirka iyo xiqdiga iyo xasadka iyo inuu waxaa riyaaga iyo istususka inuu iskala dagaalamo waa baatinka tilmaamaha wan wanaagsanna uu qaato saasaan u rajeynaynaa marka rajadiina waaba la aqbale baa leeyahy wabilaahi ilaahay bayna atawfiiqu waafajintu ahaatay tawfiiq maxaa la yihahdaa waxaa lagu dhihi karaa maa maa hiya tawfiiq tawfiiq maxayt tawfiiqda qabso atawfiiq waxaa la yihahdaa khalqu qudrati daacati daacada kariddeeda in lagu abuuro fi lcabdi addoonka addoonka in la geliyo inuu daacada loo sahlo addoonka waxaa lagu dhex abuuraya daacada inuu karo daacada kariddeeda qof aad daacadii kari karaynin oo dhibaato ku haysaa inuu wax sameeyo addoonka in daacada inuu karo lagu dul abuuro oo ilaahay awood u geliya inuu cibaadaysto qofka iska kacaya iska tahajudaya iska soomaya qur-aan akhrinaya adkaar la imaanaya qofna intaa midna lama imaan karo midkan daacadii kariddeedii baa la geliyay daacad daacadii baa la karsiiyey marka waxa weeye tawfiiqdu waa maxay khalqu qudrati daacati daacada kariddeeda abuurkeeda fi lcabdi addoonka dhexdiisa lagu abuuro taa didkeeda waa maxay wadiduhuna taa didkeedu alkhudlaan waa hoojin qofka la hoojiye waa maxay qofka aan lagu dhex abuurin daacada kariddeeda oo see ah khalqu qudrati lmacsiyati macsiyo inuu karo baa lagu abuuraya fi lcabdi macsiyadoo kale dembiga dil iyo dhac iyo boob iyo xan iyo shar iyo balaayo taasaa ku dhex abuuran taas waa ayaan daro khidlaan baa la yihahdaa hoog weeyaan iyo habow ya iyo hoojin iyo xirmaanin taas weeyaan marka middaa hore oo khalqu qudrati daaca daacada kariddeeda fil cabdi la dhex gelinayo taa allahayna siiyo subxaanahu wa tacaala cashirkeenu intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu biاsawaab